soomaaliya waxaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoon-yahan ah kuwaas oo marka ay ka soo baxaan waxbarashada ay soo wajahdo shaqo la'aan daran dadka arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqola'aanta waddanka oo kasoo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaalo shaqooyin badan lagu abuuro laakiin dhallinyarada ka soo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda kasii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa waxa uu la kulmay faarax maxamuud cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala bakistan waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqola'aanta ee aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee soomaaliya ay wajahayaan runtii fursadaha shaqo ay dhallinyarada ay helaan aaday u yar tahay taas oo sababayso macnaha maxay ahayd wadanka oona dowladii aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban mataqaanaa shaqooyinka oo qaarkood qofka markuu shaqa dalbada asoo weliba qualify oo offer qualify ah lagu xiro wax loo recommendation iyo yaa ku yaqaana iyo mataqaanaa mataqaanaa sidaas wax lagu siiyo marka runtii dhallinyaradu waxyaalaha ay qabaan ee ugu daran macnaha waxaa weeye shaqa la-aanta iyo shaqooyinka oo yar
marka sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka iyo kuwa dibadda dhallinyaro fara badan ayaa kasoo baxda haddii xaaladda dalka ee dhinaca shaqada ay sidaa idinla muuqato maxay tahay rajada dhallinyarada waxbaranaysa markaad fiiriso
wallaahi dhallinyarada waxa baranayso runtii maxay aheyday mostly of them markii aad la sheekaysidid qaarkood waxa waaye dismoraal waaye because qofkii markuu arko qof intaasoo sana laftigiisa waxbarasho ugu horeeyey amase mataqaanaa of qualify oo aqoon leh oo shaqa la-aan ah asigana waxbarashadii uu ku jiro wuxuu leeyahay wallahi hebel buu intaas u waxbartay shaqa mahaya hadda adiga maxaa ka baranaysaa xogay mataqaanaa moraal jab badanaa jiro wadankiina wax hadda oo shaqa abuur ah ma jiraan bartamulkooda maamul goboleedyada xitaa nidaamkooda nidaam hadda daatiyaysan ma ahno shaqaala hadda laftirkooda shaqeeya ama wasaarada shaqeeya ama wax shaqaho maleh wadankii mataqaanaa amnigiisii oo boqol kiiba boqol ma ahino ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meelo kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu sameyn lahay ama warshad ay jir lahayn ayadana ma jirto shaqooyinkiiya marka waxay iska noqotay shaqooyin yar oo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yaro hay-adaha injo iyo wax noocaasa dhallinyarada qudhooda aqoon-yahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in aysan baran shaqooyinka dhinaca xirfadda gacanta laga qabta ah oo ay keliya jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo taas ma noqon lahayd dhaliil dhalintu ay leedahay oo is leedahay shaqa la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfado isku mid a la baranayo xirfadii gacantaan la baran wallaahi dabcan waa suurtagal laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinka hadda xirfadda way jiraan oo kaleeto maxay ahayd rag oo dhan oo waxyaala kaloo skeelisa bartay gacanta looga shaqeeyo rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqaynin oo wixii ay barteen aan ku shaqaynaa jiro hadda oo mataqaanaa for example ganacsi iska samaystay familigooda mataqaanaa isibood kareeyeen oo ganacsi iska furtay rag waxaa jiro mataqaanaa macnaha maxay ahayd samaysta wax loo mataqaanaa shirkado yar yar inta ay isku tageen wax isku darsadeen samaystay dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey marka maxay ahayd qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaanaa maxay ahayd wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba taas waayna waxaa suurtagelisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii haduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaanaa wixii kale uu ka shaqayn karo ka shaqeey tusaale oo kale soomaaliya dhulbeereedka aada u ballaaran yahay oo in beero la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yahay la yidhaahdaa haddana dhallinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin dhaliil muuqanays maysan taas ahayn
wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhalinyaraduna hadda mataqaanaa maxay hadda waxaa moodaa dad dhalinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadahan dambo waxaa moodaa in ay ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen runtii laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerley ah beeraha qaarkood qaarkood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaanaa loo aadi karin qaar kalena waxaa mataqaanaa agabka beeraha wadanka ma yaalin qofka markuu beertaro inuu maal beerta laftirkeeda waxu u baahan maalgelin u baahan agabay u baahan tahay wax kastay u baahan tahay ayada howl badan rabto ta ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka duniga iyagaa soo kordhiya wadankaasi samatibixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa aqoonyahanka soomaalida ah ee dhalinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa waa keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay miyaanay lahayn dhalinyarada hal abuur
wallaahi waa runtaa sax waye dhalinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaanaa waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen maxaa yeelay constructiono gambaniy waxaa la sameeyey oo dhismo oo constructiona way abuureen mataqaanaa waxyaala badan mataqaanaa ay sameeyeen laakiin muhiimadda waxa waaye qofku hadduu eedi hayo amase uu markasta fikir hayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inay sheeg labaad qofka financial support oo helisid oo helin fikir kasta oo hayo wax oo hal abuur lagu samayn kara mara hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socdaan
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud cawaale oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu waramayey wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow